Kaamka raagid leh magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka jira waxbarasho laan haysata carruurta kaamka ku nool oo ka soo barakacay deegaanada iyo degmooyin ka mida gobolka Hiiraan waxaana kaamka ku nool carruur badan oo gaaray waqtigii ay waxbaro lahaayeen balse ma haystaan iskuul ay wax ku bartaan iyo qarashkii waxbarashada horjoogaha kaamka raagid leh magaalada Beledweyne Cabdicasiis Xasan Raage ayaa raadiyo Beerulo uga warramay baahiyaha waxbarasho ee ka jira kaamka isagoo sheegay in magaalada uu ka fog yahay ayna u baahan yihiin iskuul looga dhiso gudaha kaamka waxa uuna baaq u diray maamulka gobolka wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle iyo hay-adaha taageera waxbarashada bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah guddoomiyihii kaamka raage iidle ee waxaan rabaa inaan ee codsi gaar ah aan u soo jeediyo dhammaan hay-adaha samafalka iyo maamulka iyo haddaa la kuuran yahay ee bartaana waxaa ku nool boqol iyo labaatan qoys boqol iyo labaatan qoys oo qoyskiiba shan iyo lix ciyaal ay haystaan ee waad garanaysaa tiradooda inta ay dhan tahay dadkaas ayaga ah ma haystaan daryeel ee deeq waxbarasho ee ama ama diini ha ahaato ama maadi ha ahaato annaga ayaa isku dayna oo isxilqaanay oo isku daynay inaan ilmihii bacdamaha ay ilmi intaas meel laiskugu keenay oo aan waxbarasho lahayn si aysan ilmihii fasaxaad aysan u suubinin oo ilmihii aysan gacanta aysan kaga bixin oo labadii dhashay dhashay aysan berita aysan kaga hor imaanin inaan qayb ka qaadanno sidii ilmihii waxbarasho ay ku heli lahaayeen arrintaas darteedii ayaan geed dheer iyo geed gaaban aan u fuulnay ee inaan waxbarasho u helno ee da- waxaan keennay sabuuradii waxaan keennay jeesooyinkii waxaan keennay haddee haddee macallin wax noo dhigo waa awoodi weyne dhaqaalihii iyo kelidii oo qofkii bishii wax ku qaadan lahaa ee waxaan codsanaynaa marka aan codsanaynaa haddaan nahay raagi iidle barakayaashii raagi iidle in ilmahaasi loo helo deeq waxbarasho iskuul loo helo sidii looga heli lahayna nala gacan weyn nalaga siiyo si ay ilmahaasi mustaqbalka jiilkaasi ay u noqdaan kuwa ayaga is anfaco waalidiintii dhashana anfacdo waxaan rabnaa inaan nalagaga hirgeliyo gudaha xurunta dhexdeeda xurun waxbarasho iskuul sida wasaaradda waxbarashada ee hirshabeelle ama federaalka ama hay-adaha waxbarashada ku shaqaleh sida seef iyo hadda hay-adaha ku shaqada leh waxbarashada inan xerada xurunta dhexdeeda aan u helna xurun caad maxaa yeele hadda haddii iskuolooyinka magaalada hadda xaafadda ka fog ama kaamka ka fog aan nahay ilmihii alla geeya aan yidhaahdo maraan isku dayna kaamo kale oo iskuolila hataa inan geyno waxaa dhacday in inay ilmihii labada saf ay dee meeshii dhibaato ay ka timaada ilmihii daga ay ku dagaalaan waxaan codsanaynaa marka maamulka gobolka iyo federaalka iyo tan hirshabeelle iyo wasaaradda waxbarashada iyo hadda alikooni hay-adaha ku shaqada leh waxbarashada aan ka codsanaynaa in xuruntii raagiida dhexdeedii aan ku helno iskuul ciyaalkaas wax ku bartaan